dagaallo daba dheeraaday abaaro iyo dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo isbiirsaday ayaa inta badan dadka ku nool waddamada bariga iyo geeska afrika ku qasbay inay qaxaan halka qaar kalena ay ku barakacaan gudaha waddamadooda waddamada urur goboleedka igaad oo arrintaasi ka duulaya ayaa isku dayaya inay xalkama dambaysa u helaan dadka qaxaya ee xuduudaha ka tallaabaya iyo sidoo kale kuwa gudaha ku barakacaya shirkan maanta ka furmay magaalada nairobi oo uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka igad oo arrintaasi diiradda lagu saarayo waxaa ka qaybgalaya madax kala duwan oo ka kala socda hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan ee u n h c r bangiga adduunka waddamada igaad iyo sidoo kale aqoon-yahano kala duwan oo ka kala socda macadyada cilmi baarista ee qaaradda afrika waddamada ay arrintaasi sida aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah waddanka soomaaliya waxaana shirkaasi ka qaybgalaya madax ka socota hay-adda qaxootiga iyo wasaaradda qorsheynta qaranka somaaliya maxamed aamiin cabdulaahi cismaan oo ah siihayaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa iiga waramaya muhiimadda uu shirka ka furmay magaalada nairobi uu u leeyahay soomaaliya iyo waxyaabaha ay ka filayaan
runtii de shirkan waxa weeyaan wuxuu quseeyaa barakacyaasha iyo migrantka dadka socdaalka isu gudba saa ogsoon tahayna de soomaaliya ayadaa ugu dhibaateed badan hadda marka laga hadlo barakacna wadanka ugu barakac badan weeyaan marka wadamadan igad laga hadlo socodkana dee soomaalida maanta aad bay u socotaa oo waxa weeyaan isu gudubta wadamadan dadka socdaaya ee wadamadan dariska ama wadamada adduunka u socdaaya soomaalida u badan marka wadamadan dariska la barbar dhigo marka aad buu noo quseeyaa arrin muhiim oo soomaalida quseeya weeyaan
waa gartay waxyaabaha looga hadlaya iyo waxyaabaha intuu socdo muddooyin maalmaha uu socdo lagu gorfeynayo maxaa ka mid a arrinta waxaa weeyaan runtii waa arrimo soo socday waxaa laga waxaa weeyaan shirkan waxaa iskugu yimid marka laga reebo waddamada xibnaha ka ah waddamada xibnaha ka ah igad marka laga reebo waxaa iskugu yimid dad badan oo academic ah iyo urura caalami oo mataqaana howlahan aad oga shaqeeya marka waxaa la isdhaafsanayaa aaraada iyo waayo aragnimada cid walba waxa ay hayso isla gobolka marka waxaa weeyaan waxaa doodaa kadib waxaa soo baxaya in tala midaysan oo iyo fikir midaysan oo laga wada leeyahay arrinta laga hadlayo ah barakacayaasha iyo iyo iyo dadkan mix migrant waxaa la yidhaaho dadka socdaalka inay halka ka soo baxdo marka waxaan rajaynayaa rool fiicanna inaan ka qaadano keliya ma ahan waddanka soomaaliya ee waxaa sidoo kale jira waddamo kale oo ay saameyn xoogan ku hayso arrinta qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha urur goboleedka igad ayaa isku dayaya in xalkama dambaysa ay u helaan arrinta socdaalka qaxootiga iyo dhibaatooyinka barakacyaasha ku haysata gudaha doctor axmed xasan axmed waxa uu ka tirsan yahay madaxda igad ee shirka soo qabanqaabiyey waxa uuna iga warramayaa arrimaha la doonayo in sida gaarka ah looga hadlo shirka iyo maalmaha uu socon doono waxa weeye waa regional organisation waa waxa weeyaan lix toddoba sideed dal meelahaas ka kooban halka waxaa lagu hayaa waa saddex xisho shir soconaya shirkaasi oo ka hadlaya arrimaha migrationka migrationku imika waxaa ku jiraa dhibta ugu weyn ee hijinka haysata dhibta ugu badan ee saameynta ku yeelatay dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed marka waxa weeyaan waa waa conference saddex cisho soconaya oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahano ay ka soo qayb galeen jaamicadaha kala duwan hay-ado caalami ah waddamada adduunyada oo dhan waxa weeyaan ilaa dhowr boqol oo qof baa jooga waxaa meel lagaga wada faaqidayo oo lagaga wada hadlayo saamaynta ay ku yeesheen qaxootiyadani maxaa lay barakacayaashani iyo iyo migration dhibalku ay ku yeesheen dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo siday saamayn ugu yeelanayaan dalalkay iskaga gudbayaan taa wey waxaa laga hadlayo oo aqoon ahaan loo loo soo bandhigay iyadoo daraasado badan oo laga sameeyeyna lagu soo jeedin doono shirka marka maxaa la soo saari doonaa gabagabada shirka gabagabada shirka waxaa la soo saari doonaa waxa weeyaan bal waxa dhibta ugu weynee dadkan soo saaraysa bannaanka keenaysa ee keenaysa inay ka gudbaan ee ay ay xoog ugu maganaysa ku tagaan meelo kale oo lagaga saaro markaa dabadeedna waxaa la eegi doonaa bal saamaynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee dadkaasi ay la kulmaan iyo sida loogu qaban karo ama loogu abuur karo mashaariico waxtar u leh oo yarayn kara in mushkiladaha haystaa yaradaan madaxda ka qaybgalaysa shirka waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka socda hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga caalamka ee u n h c r loo soo gaabiyo bon wel katande waa madaxa adeega gobolka ee hay-adda u n h c r
shirkan igaad ee halkan ka socdaa waxaan ugu talagalnay inaan isugu keenno aqoon-yahanka dowladaha iyo saaxiibada igaad si looga wada xaajoodo barakaca iyo qaxootinimada iyadoo lagu dabaqayo heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda qaxootiga sidaad la socotaan dunidu waxay ansixisay heshiis dhinaca qaxootiga ah marka dalalka gobolka geeska afrika waxay ka shaqaynayaan sidii ay u heli lahaayeen qorshayaal cadcad oo ay ku hirgeliyaan heshiiskaasi waxaana dowladaha laga doonayaa in adeegyada qaxootiga ay ku darsadaan qorshayaashooda qaran islamarkaana la caawiyo meelaha qaxootiga martigeliya shirkan looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha ee waddamada bariga iyo geeska afrika ee ka furmay magaalada nairobi ayaa waxa uu imaanayaa xilli uu geeska afrika ka jiro dhibaatooyin iyo daruufo adag oo ay wajahayaan dad badan oo ku barakacay gudaha waxaana uu sidoo kale ku soo aadayaa xilli dhowaan ay dowladda kenya ku hanjabtay inay albaabada u laabayso xeryaha qaxootiyada dhidhaab ee kenya oo ka mid ah xeryaha ugu waaweyn ee adduunka halkaasoo ay ku nool yihiin dad ku dhow nus milyan soomaali ah khadar maxamuud xareed v o a nairobi